Heshiiska musaafgorodka ee magaalada Baydhabo ka shal saxiixday Jaamacadda Baydhabo iyo bangiga Softbank iyo ujeedkiisa sidii ay uga wada shaqeyn lahaayeen horumarinta waxbarashada, dhisowga xirfado iyo cilmi baarisyo, weliba gobol ku haya maamulada labada hay'adood. Ardayda Jaamacadda Baydhabo ayaa ka faa'iideysan doona fursado tababar, shaqo iyo bixin. Bangigu si kor loogu qaado aqoonta ardayda, welibana heshiiska kureed warbaahinta ku warbixiyay mas'uulka dareere Jaamacadda Baydhabo.
بسم الله الرحمن الرحيم may idiinkan ka faraxsannaa oo farxadda sida oo agaasimaha sombank qaybta baranjayga baydhabo mudane sayid muse sheegi may oo wada saxiixinay ana u matalow jaamacadda baydhaba oo ah hooyada jaamacadaha koonfur galbeed ee soomaaliya jaamacaddii ugu horreysay ee laka aasaasa koonfur galbeed ee soomaaliya iyo sombank oo wada saxiixdeen heshiis oo memorandum of understanding ka saabsan tababaridda ardayda macallimiinta sidoo kale researchka ama cilmi baarista runtii eed iyo eedaan ka faraxsanna bangiga sombank waa may ka mid yahay bangiyada casriga ah isla markaasna nidaamka casriga ah financial systemka adduunyada hata ka dhaqma hayta ka dhaqmo isla markaasna ha kordhi nidaamyo ama qaabo fara badan oo adeegyada bulshada dhigdiirsiyo oo fudud inaysa bandhigi taasoo jaamacadda baydhaba eed iyo eed handhawaayas oo ku mid ata in ardayda liin fududaayo waxyaabaha qaar duruufaha haysada oo dhaqaale oo kale in oo bangiga iyo jaamacadda isku kaashadaan sidoo kale cilmi baarista iyo tababaridda macallimiintana isku kaashadaan marka runtii eedaan ka faraxsanna maalin taariikhi ah waay may ka saxiixdaynayihiin wakiiladaan lamada dhina saxiixina heshiis oo jaamacadda baydhabo iyo sombank runtii maylanaha sombank heshiisku insha allah maynaga doona heshiis ballaaran qaybaha shal duwan ee tacliinta sarena ha kiiridi doono haddii la heer marka oo wadada u furta jaamacadda baydhabo marka eedan dhawaayaan eedan mahadsanyi agaasime sayid shariif eedan mahadsanyi wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu jaamacadda baydhabo oo ee jaamacaddii ka horreysay la kuhiirgeli magaalada baydhabo ayaa ku baahayeen sanad kasta arday baradeen kulliyada shirgadiisana weliba heliiskan iyo la galeen bangiga sombanka qaybtiis baydhabo fursad nagada doonte ardayda barata culumta bangiga iyo dhaqaalo